بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaanu meeshan ka bilaabaynaa darsigeennii shanaad ee kitaabkeennii caqiidatulcawaam waxaan hore ugu soo jirnay sida aad ogsoon tihiinba walaalayaal kutubihii yaryarka ahaa oo caqiidada islaamka ka sheekaynayey waxaa hore noogu soo dhammaaday kutubaha laysku yidhaahdo majmuucu sabculcaqaa'id waa ku toddoba kitaab oo yaryar ah iyo kitaabkii xayaatulislaamka sideeddaas hore bay noogu soo dhammaadeen haddana waxaa noo socda kitaab loogu magac daro caqiidatulcawaam afar cashar oo ka mid a kitaabka oo caqiidada ka sheekeeya baan soo qaadannay darsigiisii shanaad baan caawa bilaabaynaa insha allah khaatimatun fi dikri baaqi lwaajibi mima calaa kulli mukallafin min waajibi nabiyuna muxammadun qad ursila lilcaalamiina raxmatan wafadala abuuhu cabdullaahi cabdulmuطalib وhاshiم cabd mناaf yntasib وأmhu آminaة الزahryة أrdacathu xaliimaة الsacdiية nabigeena عalayhi الsalaaةu وasalaam baa loo abtirinaya salى الlahu عalayhi وasalam nabigeena عalayhi الsalaatu وasalaam ayuuna kitaabkaanina ka sheekay doonaa in sha allah siiradiisii nabigeena عalayhi الsalaatu وasalaam fadliga ilaahay ou fadilay nabigeenna abtiriskiisi iyo awlaaddiisii zawjaadkiisi iyo dheelmintiisii siiradaasuu ka sheekay doonaa qaybtan dambe qaybtaa caqiidada iyadana in la aamino o la ictiqaadiyo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam sharaftiisa rasuulnimadiisa mucjizaadka ilaahay uu gaarsiiyey khaatimul ambiyaa inuu ilaahay ka yeelay iyo qaybaha lamidka ah ayuu ka hadli doonaa haadihi middaani khaatimatun waa mid dhammaystiraysa dhammaystirkaasoo fii dikri baaqi lwaajibi waajibka inta ka baaqiga ah sheegiddiisa dhexdeeda ahaatay waa khaatimo macnaha waxa weeye waa qayb yar oo lagu dhammaystirayo waajibaadka inta baaqiga ka ah waajibaadka inta baaqiga ka ah ayaa lagu dhammaystirayaa weeye dikru baaqi alwaajibaat ayaa looga hadlayaa hadde fii dikri baaqi lwaajibi ayaa la yidhi weeye haadihi middaanu khaatimatun waa dhammaystirid oo maxaa lo dhammaystirayaa macnaha waxa weeye khaat waxay dhammaystir u noqonee qaybtii hore la soo sheegay ay khatimid u noqonaysaa weeye oo maadaama caqiidadii badankeedii laga soo sheekeeyey qaybtan dambe oo siirada ah ayuu sheekhu kutaam yeelaya nas'alu allaha xusna alkhaatima ilaahay baan khaatimo wanaagsan su'aalanaynaa haadihi middaani khaatimatun waa mid dhammaystiraysa limaa qablahaa iyada shaygii ka horreeyey khatimaysa khaatimadaasoo fii dikri baaqi alwaajibi waajibka baaqiga inta ka ah xuskiisa dhexdiisa ahaatay oo mima calaa kulli mukallafin min waajibin min waajibin taamintu waa saa'ido waajibkuna waa khabar mubtadihiisii maxduuf yahay waaljumlatu min almubtada'i waalkhabari silatun waa silatu lmawsuul mima ayi ladii ladiigaa isi mawsuulkaabay sila u tahay kalaamkana waxaa loo soo qadarayaa wa inamaa dakartu baaqi lwaajib liajli aladii huwa mima calaa kulli mukallafin min waajibin liajli baaqilwaajibaadkan waxaan u sheegay mima ay liajli aladii kii dartii huwa maaguba min waajibin waajib ku ah calaa kulli mukallafin qof walba oo mukallafa shayga waajib ku noqonaya daraaddii baan u sheegay wa inamaa dakartu baaqi alwaajibi waajibka inta baaqiga ka ah waxaan u sheega buu sheekhu leeyahay mima ayiladii kii daraaddii huwa usoo qadaro ladiigu min waajibin waajib ku ah calaa kulli mukallafin qof kastoo la kallifay oo qaangaar ah waxaa la yidhi middaan khaati khaatimadii qayb yar oo dhammaystira weeye khaatima ayuu sheikhu ku magacaabay mimaa calaa kulli mukallaf marka la yidhahdo mintu waa tacliiliyo oo waxa weeye mimaa khadi'aatihim oo kaley lamid taha weeye waa tacliiliya ayaa la yidhaahdaa min waajibin mintaa ku jirtaana waxa weeye min waajibin mintaa ku jirtaana waxay noqonaysaa zaa'idda ayay noqonaysaa weeyaan markaa sidaas baa la yidhaahdaa hadde waxa weeye waajibkuna markaa wuxuu ka dhigan yahay khabar xagga naxwe ahaan muftadihiina waa naga soo qadarnay nabiyunaa muxammedun sala allahu calayhi wasalama qad ursila lilcaalamiina raxmatan wafadala nabiyunaa nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam muxammedun ahaa nabigeennu qad ursila waa la soo diray nebi moxamed lilcaalamiina caalamkoo dhan ayaa nebi moxamed loo soo diray calayhi salaatu wasalaam raxmatan naxariis xaalo u yahay waa raxmad nabigeennu raxmad ilaahay noo soo diray sida qur-aankaba lagu yidhi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin ayuu nabigu ahaa calayhi salaatu wasalaam wafadala nabi moxamed waa fadli badnaaday oo ambiyada dhan iyo makhluuqa dhan uu ka fadli badan yahaba nabiyunaa nabigeennii muxammedun nabi muxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam qad ursila waa la soo diray lilcaalamiina baa loo soo diray raxmatan raxmad ilaahay soo diray raxmatan xaal uu yahay buu ilaahay soo diray raxmad wa fadala wuuna fadli badnaaday qof kasta oo mukallafa oo qaangaara waajib waxaa ku noqonaya in uu ictiqaadiyo anna sayidanaa muxammadan sala allahu calayhi wasalam arsalahu allah nabi moxamed ilaahay inuu soo diray raxmatan lilcaalamiin nabiga waxaa loo soo diray mukallafka oo dhan insiya jinni baa loo soo diray ijmaac macluuman min addiin bidaruura qofkii inkiraana wuu gaaloobaya oo diintu iskaga baxaya nabiga waxaa loo soo diray calayhi salaatu wasalaam xataa malaa'igtou rasuul u ahaa laakiin risaaladan irsaalu takliif iyo tashriif baa loo qaybiyaa insiga jinniga waxaa loogu soo diray takliif ahaan kayrkood xataa xayawaanaadka iyo jamaadaadka iyo geedaha iyo dhagxaanta iyo makhluuq oo dhanna dhammaan makhluuqa ilaa caalam marka qur-aanka la yidhaahdo caalamka waxaa looga jeedaa maasi wallah nabi moxamed caalamkaoo dhan buu rasuul u ahaa calayhi salaatu wasalaam marka xataa jamaadaadka iyo makhluuqa oo dhan irsaalu tashriif macnaha in ay ku sharafoobaan nabi moxamed baa loogu soo diray lianna daacatahum jabaliya laa yukallafuuna bi hada wa hada aladii ictamadahu muxamed ramali marka a'immadu sidaas ay muctamed ka dhigeen weeye qaar baa a'immada waxay odhanayaan xataa malaa'igta takliif baa loogu irsaalu takliif bay ahayd maxaa yeeley mid raakica iyo zaajid baa ku jira laakiin sidaa loo macnaha loo badan yahay mukallafiin ma aha weeyaan mukallaf ma aha nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ambiyadii ka horreeday xataa waxaa la yidhaahdaa annahu mursalun mursalun lijamiici alambiyaa walumami asaabiqa laakiin biictibaari caalami alarwaax markii la fiiriyo weeye maxaa yeele ruuxda nabigeenna calayhi salaatu wasalaam khuliqat qabla alarwaax wa arsalaha allahu ilayhi fabalagat aljamiicu waalambiyaa nawaabahu fii caalami alajzaad bay ahaayeen fahuwa mursalun lijamiici annaas min laddu aadam ilaa qiyaami asaac xataa ilaa nafsihi sala allahu calayhi wasalam naftiisuu xataa rasuul u ahaa calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam nabi walba qoomkiisa loo soo diri jira gooni ahaan laakiin aniga wa buciftu ila annaasi kaafatan ilaahay wuxuu yidhi wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaas nabi moxamed marka ummadoo dhan rasuul uma ahayn qofkii yidhaahda ood middaa macnaha inkira gaal buuba noqonayaa baa la yidhi nabiga marka calayhi salaatu wasalaam waa nabi moxamede ilaahay baa caalamka u soo diray wa fadala wuuna fadli badnaadayo nabi moxamed wuxuu ka fadli badan yahay mursaliintiiyo ambiyada oo dhan buu ka fadli badan yahay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin makhluuq oo dhanna isagaa ugu fadli badan nabiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ana sayidu alcaalamiina yowma alqiyaamati walaa fakra ana saaxibu liwaa'i alxamdi yowma alqiyaamati walaa fakra aadamu faman duunahu taxta liwaa'i yowma alqiyaamati walaa fakra nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam anugu waxaanahay caalamka makhluuqa jooga oo dhan sayidkoodii maalinta qiyaamo faanna maaha oo arrintaa faan u odhan mayee bal taxaduhan binicma wa amaa binicmati rabbika faxaddis buu ilaahay yidhi nicmada rabbigaaga kuu galay nabi moxamed oo ka sheekay marka faaniga maaha wuxuu kaloo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam liwaau lxamdi ana ana saaxibu liwaau lxamdi calanka la mahdi doono midka u saaxiibka anigaa sida yowma alqiyaama faanna ma aha nebi aadam iyo inta ka hoosaydaa calankaygii qiyaamada hoos iman doonaan buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam faanna maaha nin la yidhaha camaru faarid baa shicir wuxuu ku yidhi man da aladii maa saa'a qadun waman lahu lxusnaa faqad yow yaha midkaan weligii xumaanba samayn oo aad u wanaagga badan marka haatif baa u jawaabo waxaa la yidhi muxammadu lhaadi aladii calayhi jibriilu habad nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam ayuu ayuu ahay nabiga sidaa u wanaagga badan nabigeenna marka calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha kaleo in la barto la caqiideeyo oo qofku ou barto la doonayo in la barto la xafido la doonayo waa abtiriska nabiga calayhi salaatu wasalaam abtiriska nabiga calayhi salaatu wasalaam in la barto hadda uu marka sheekhu noo sheegayaa abuuhu cabdillaahi nabi moxamed aabihii cabdillaahi baa la yidhaahdaa abuuhu cabdillaahi cabdulmualib abuuhu cabdullaahi baa la yidhaahdaa cabdullaahi aabihiina cabdulmualib ayaa la yidhaahdaa wa haashimun weeye nabiga awowyaalkiisa haashim cabdu munaafin haashimna aabihii cabdu munaaf weeye wahaashimun haashim weeye cabdu munaafna yantasibu wou nisbo sheeganayaahoo abtiriskiisu asna waa sii soconayaa weeyaan aabbayaalkii dhina sidaasuu noogu tilmaamay macnaha dhowr xabbuu nooga sheega sheekhu weeyi mandal abuuhu cabdullaahi cabdulmudalib wahaashim cabdu munaafin yantasib nabiga aabihii waa cabdullaahi binu cabdulmudalib binu haashim binu cabdimunaaf binu cabdimanaaf sidaasuu ugu abtiriyo weeyaan binu cabdimunaaf binu qusayi sidaasoo kaleeto marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam axaadiista marka la fiiriyo oo abtiriskiisa laga sheekaynayo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa la tiriyaa abtiriskiisa waad ogtihiin waa ilaa labaatan oday labaatankaa nabigeennu calayhi salaatu wasalaam isagaa uu abtiriyey oo noo sheegay sala allahu calayhi wasalam abtiriska nabigana waxaa la yidhi xagga aabbihii iyo xagga hooyadiiba in la bartahay waa waajib oo nabiga abtiriskiisa calayhi salaatu wasalaam xagga aabbihii ah moxamed ibnu cabdillaah ibnu cabdilmualib ibna ibna cabdilmualib ibnu haashim ibnu cabdimanaaf ibnu qusay ibnu xakiim ibnu mura ibnu kacab ibnu lu'ay ibni qaalib ibni fihrin ibni maalikin ibni nadrin ibni kinaana ibni qusayma ibnu mudrika ibnu ilyaas ibnu mudar ibnu nizaar ibnu macad ibni cadnaan weeyaan ibni mudar ibnu nazaar ibnu macad ibni cadnaan labaatankaa waxa weeye nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiiskiisayba ku caddahaba nabiga calayhi salaatu wasalaam xagga aabbihii baan hadda u abtirine hooyadii abtiriskiisa inla in la bartana waa waajib oo nabiga hooyadii loogu abtiriyo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam hooyadii aaminaa la yidhaahdaa aamine aabbaheedna wahab baa la yidhaahdaa wahabkaa aabbihiisna waxaa la yidhaha cabdimanaaf baa la yidhaahdaa wahabkaa aabbihiina cabdimanaaf baa la yidhaahdaa oo sidaas buu macnaha waxa weeye abtiriska nabigu noqonayaa weeyaan cabdimanaaf baa la yidhaahdaa sidaas baa macnaha waxa weeye loogu sii abtiriyaa weeyaan sidaasaa loogu sii abtiriyaa baa la yidhi marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam hooyadii waxa weeye waa aamina aaminana waxaa dhalay wahab wahabkana cabdimanaaf cabdimanaafkana nin la yidhaha zuhrata ayaa dhalay zuhrahana zuhra bin xakiim weeye xakiimkaana waa abtiriska nabiga midkii ku jira calayhi salaatu wasalaam abtiriska nabiga dhinaca macnaha waxa weeye aabbaha markii loo soo abtirinayay midkii ku jira weey oo halkaaba iskaga soo dhacaan baaba la yidhaahdaa aabihiiba sala allahu alayhi wasalam waa shay nagu waajib ah abtiriskiina waan ogaanay oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam hooyadii iyo aabbihii xakiimkaas halkaaba iskaga soo dhacaan maxaa yale hooyada markaanu abtirina waxaan dhahnay aamina binti wahab bin cabdimanaaf bin zuhra bin xakiim aabbahana xakiim baa ku jiray xakiimka waa abtiriska nabiga aabihii markii loo soo abtirinaya kii lagu soo sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam marka abtiriskiisa sheikhu sidaasu uga hadlay wa ummuhu nabiga hooyadii sala allahu calayhi wasalam aaminatu weeye aaminadaasu azahriyatu azuhriyatu baan rabaa azuhriyatu waxa weeye loo nisbeeyey reer zuhri loo nisbeeye weeyaan leanna aamina zuhriye waxaa loo leeyahay aamina binti wahab bini cabdimanaaf awowgeeda labaad waa zuhrata soo ma aha azuhriyatu zuhriyada reer zuhri loo nisbeeyey oo ka dhalata weeyaan ardacahu nabiga waxaa nuujiyey xaliimatu sacdiya xaliimatu sacdiyatu ayaa nuujisa weeyaan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xaliimatu sacdiyaa nuujiday hooyadii marka nabiga calayhi salaatu wasalaam waan ogaanay aabbihiina nabiga waan ogaano aabbihii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaad og tihiin asagoo yar buu nabiga aabbihii dhintay baa la yidhi magaalada madiino ayuu ku dhintay markuu ka soo laabtay khaza meesha la yidhaahdo oo tijaaro uu ugu baxay aabbihiina wuxuu jiray markuu dhimanayey nabiga aabbihiis wuxuu jiray da aan badnayn laba toban iyo sideed baa lagu sheegaa labaatan waa la yidhaha labaatan iyo shan waa la yidhaha labaatan iyo sideed waa la yidhaha soddon waa la yidhaha ugu badnaan soddon baa la sheega wou yaraay macnaha wou yaraay da' yar buu ahaa nabiga aabbihii markuu dhimanayay aabbuhu ma da' weynay nabigana calayhi salaatu wasalaam uurka hooyadiibuu ku jiray markuu aabbihii dhimanayey aamina laba bilooda uura ayay ahayd baa la yidhaah ka badanna waa la sheegaa ka badanna waa la sheegaa bilo ka badan laakiin mar walbaba nabigu uurka hooyadiisu ku jira calayhi salaatu wasalaam markii uu nabiga aabbihii ou geeriyooday ayay malaa'igtu waxay dhaheen baa la yidhi yaa ilaahanaa wa sayidunaa baqiya nabiy yaa ilaahanaa ilaahanaa wa sayidunaa baqiya wou baaqi ahaaday isagoo nabi ilaahay ah oo ayatiima marka macnaha aabbihiina wuu dhintay maxaa la samaynaya yaa xafidaya ilaahay wuxuu yidhi anaa xafidayo o ilaalinaya jacfaru saadiq baa waxaa la su-aalay oo culummada waaweyn ka mid a xigmadda nabiga waalidkiisa u dhintay isagoo yar ama aabbihiiba u dhintay isagoo uurka hooyadii ku jira macnaa xigmaddaas mar walba awoodda ilaahay baa iska leh laakiin xigmad la-aan ilaahay wax ma sameeyee maxay xigmad ahaano kula muuqataa markaasu wuxuu yidhi dhowr xigmad baa ku jirtaoo mid waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigeenna calayhi salaatu wasalaam laysa min alaabaa walummahaat walalmaal bal fawqahu min allah in uu fuqarada horta u naxariisto iyo aytaamta oo agoonnimadaba nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaa waxaa lagu yidhi adigoo yatiima ayaan ku helnay adigoo sidaa adigoo sidaas fa ama alyatiima falaa taqhar baa la yidhi markii dambeeto ha ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaas kugu soo barbaariye marka xigmaddaasa ku jirta markii nabigu uu weynaado oo ilaahay uu cizeeyo si loo ogaado ana alcasiisa man acazahu allah wa anna quwatahu laysat min alaabaa nabiga inaan macnaha aabbe iyo hooyo iyo quwadiisa ku imaanay ilaahay soo barbaariyo ilaahay soo dhaqaaliyo ilaahay soo xanaaneeyey xigmadahaasa ku jirana waa la yidhahdaa nabiga hooyadii marka waa sidaasoo waa aaminatu zahriye nabigeenna calayhi salaatu wasalaam yaa nuujiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam ardacahu waxaa nuujiday ardacathu xaliimatu sacdiya xaliimatu sacdiyaa nabiga nuujiday calayhi salaatu wasalaam oo nabiga waxaa la yidhaha calayhi salaatu wasalaam hooyadiis ayaa markii koobaad saddex maalmood ama toddoba ama sagaal nuujiday kabacdina xaliimatu sacdiya intaysan imaanin gabar la yidhaha huwaybat alaslamiya oo abulahab addoontiisa ahaad ayaa nuujiday haddana xaliimatu sacdiya xaliima bintu abi du'ayb ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam xanaanadiisa la wareegtay oo nuujiday sala allahu calayhi wasalam nabigu markii oo u dhashay baa la yidhi ayaa waxaa la yidhi man yakfulu haadihi durata alyatiimata alatii laa yuujadu limihlihaa qiima duradan iyo jawhartan yaa kafaalo qaadaya shimbirihii baa dheheen la yidhi annaga kafaalo qaadayna oo ka faa'iidaysanayna khidmadiisa shabahallihii duurjoogtaa baa dheheen naxnu awlaa bidaalika nalaalu sharafahu wa tacdiima markaasba waxay yeertay xikmad ilaahay xaggiisa waxaa ka yeertay dhawaq odhanaya ayaa jamiica almakhluuqaat ina allaha kataba fii saabiqi xikmatihi alqadiima ana nabiyahu alkariim yakunu radican lixaliimata binti abi du'ayb nabiga marka calaa xaasil waxa weeye nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa kafaalo qaaday waxaa macnaha soo nuujiyey hooyooyinka xaliimatu sacdiya muddo soo dhaqaalaynaysa dad waxaa jireen odhanaya bidcooyina nabiga hooyadii iyo aabbihii baa naar ku jira dad baa sidaa aaminsan laakiin nabiga hooyadii iyo aabbihii calayhi salaatu wasalaam dadka la cadaabayo kuma ay jiraan maxaa yeelay sabanu fatray ku jireen haddee qofkana shay loo soo diray iyo rasuul loo soo diray iyo kitaab loo soo dejiyey oo nabi loogu soo dhiibay iyo dacwo soo gaartay ou inkiraba haddaysan jirin layskama cadaabayo mawliduhu bimakkata alamiina wafaatuhu bidaybata almadiina nabigeenna xaggee ku dhashay marka calayhi salaatu wasalaam mawliduhu nabiga makaanu dhalashadiisu bimakkata bay ahaatay makadaasoo alamiinata ee la aaminay nabigu makaw ku dhashay calayhi salaatu wasalaam maka ayuu nabigeennu ku dhashay xaggeena ku ku geeriyooday wafaatuhu nabiga oofsigiisu bidaybata madiinow ahaaday dayba waa magaalada madiina magacyadeedii ka mid ta almadiinata ayuu ahaaday nabigu madiinow ku geeriyooday sala allahu calayhi wasalam magaalada madiino ayuu nabigeennu calayhi salaatu wasalaam ku geeriyooday makana waa ku dhashay nabigeenna makow ku dhashoo rasuul looga dhigay madiinana waa ku geeriyooday waana lagu aas oo hadduu ku aasan yahay calayhi salaatu wasalaam hadda md maka waxaa la yidhi alamiinata la aamin alamiinata ee aaminka ahayd la aaminka laga dhigay wa aamanahum min khawf ilaa ilaahay baa aamin ka dhigay dadkii deganaa waa beledul amiin weeyaan waa beled aamina dadkaa ku aamin noqonayo oo qofka ilaahay beytkiisa joogaa la nabadgelinayay jaahiliyatan waa islaaman xaraman aaminan oo dhiigga aan lagu daadi karin insaanka qof aan lagu dulmi karin ugaarka jooga aan la dili karin geedaheeda aan la goy karin ayuu ka yeelay beledkaa marka waa beledul amiin weeyaan mak magaalada madiinana hadda waxa weeye bidaybata ayaa la yidhaahdaa waa dayba marka maka iyo dayba waa labaduba isi maalaayeen sarif weeyaan lilcalamiyati wata'niif bay wataan baa la yidhaahdaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waktigee dhashay haddii la yidhaahdo waa mashhuur nabigu wakti habeenkuna dhammaanayo maalinkuna dhalay dhalanayo aroortii ah ayuu dhashay cinda duluuci alfajri buu nabigu dhashay bisha la yidhaha rabiicu alawal oo toban iyo laba maraysuu nabigu dhashay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam sanadkuu dhashay caamulfiil baa la yidhaahdaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wa markuu dhashay wuxuu hooyadii markay umulaysay ou dhasho nabigu bannaanka u soo baxay isagoo samada fiirinaya gacmahana dhulka dhiganaya sala allahu calayhi wasalam nabigu isagoo indhakuulan buu dhashay xudunta ilmaha laga gooyo iyadoo xag ilaah looga jaray oy ka go'an tahabuu dhashana waa la yidhaahdaa isagoo gudan oon gudniin kale u baahnayn buu dhashana waa la yidhaahdaa aqwaasha qaar oo qaba awowgiis baa guday markii toddoba beri la joogay kabacdina way soo aroortay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xitaa waxaa la wariyaa markuu dhashay ilaahay dadka ku hadlay isagoo yar iyagoo yaryar dadka hadlay in uu ku jiro nabigu sala allahu calayhi wasalam oo markii uu macnaha min badni aamina uu ka soo baxay ayuu wuxuu yidhi allaahu akbar kabiira waalxamdu lilaahi kafiira wa subxaana allahi bukratan wa asiila nabigeenna calayhi salaatu wasalaam aamina intay wax ay uurka laheed nabigeenna hooyadii aamina uurka intay laheed waxaa dhibaatooyinka ay hooyooyinku dareemaan markay ama uur yeeshaan ama nuuca inaysan dareemin dhibaatadaa faraha badanna waa la sheegaa de nabi barako badan ilaahay doortay buu ahaa sala allahu calayhi wasalam dilaha caadiga oo ilmuhu ku dhashaan buu nabigu ku dhashay calayhi salaatu wasalaam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ilaahay marka sidaas buu u doortay maka iyo madiina nabigu magaalona waa ku dhashay magaalona waa ku aasanyah labadaas magaalo mid walba xaram baa ku yaalla xaramulmadiina iyo xaramulmaka la kala yidhaahdaa labadooda mid waxay qaymaha iyo fadliga badan ku yeelatay bibarakati nabiyina ibraahim calayhi salaam waa maka madiinana waxay fadliga iyo barakada ku yeelatay iyo xaramku bibarakati nabiyina muxammadin sala allahu calayhi wasalam ambiyada ilaahay baa u duceeyey ducadoodiibuu ilaahay ku fadilay marka haddii la yidhaha maka iyo madiino waa horta labadaas magaalo meelaha amaakinta ugu fadliga badan maka iyo madiino yaa fadli badan haddii la yidhaahdo maka ayaa fadli badan sida ay qabaan a'immada badankooda iyo jumhuurtu imaamu maalig maahan inta kale sidaasay qabaan laakiin imaamu maaliga wuxuu qabaa madiinaaba kasii fadli badanba maka xataa madiina kasii fadli badan buu leeyihi laakiin marka khilaafkaasuu imaanayo nabigu meeshuu ku aasan yahay calayhi salaatu wasalaam waa laga soo reebay maxaa yeele nabigu meesha jismigiisu ku aasan yahay waa amaakinta oo dhan meesha ugu fadliga badan weeyaan maa xawaajisma rasuulillaahi baa la yidhaah sala allahu calayhi wasalam culummadu xikmadaha ay soo qaataan waxaa ka mid a waxaa la yidhi mqof sangaror ka socda baa la yidhi damkiisa ka soconaya haddii qa'ee la qoro oo halkaa jabiinkiisa dhafoorkiisa lagu qoro xuruuftaana lagu qoro makatu wasadulbilaad wallaahu ra'uufun bilcibaad intaa haddii lagu qoro dhiiggiisa saa ka yimid halkaa lagula qoro weji jabiinkiisa ah inqadaca damu dakarahu albayjuuriyu fii xaashiyati cala ashamaa'il imaamu albayjuuri ayaa sidaa caddeeya baa layidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam siiradan uga soo sheekaynay markau dhashay sida uu ahaa sida ilaahay u barbaariyey sida ilaahay u jeclaaday sidau ilaahay calayhi salaatu wasalaam nabiga ilaa rasuul ou ka soo gaaro rasuul laga dhigo nabiga calayhi salaatu wasalaam afartan sana markuu gaaray rasuul baa laga dhigay atama qabla alwaxyi arbaciina wa cumruhu qad jaawasa sitiina atama nabigu wuxuu taam yeelay qabla alwaxyi intaan loo waxyoonin ka hor arbaciina afartan sano wa cumruhu cumrigiisuna qad jaawasa sitiina markii uu dhimanayey cumrigiisu lixdan sano nabiga waa dhaafay lixdan iyo saddex sanuu nabi moxamed ku geeriyooday calayhi salaatu wasalaam atama qabla alwaxyi waxyiga hortii nabigeennu wuxuu taam yeelay arbaciina afartan ayuu taam yeelay wa cumruhu nabiga cumrigiisuna qad jaawasa sitiina lixdan nabi moxamed cumrigiisu wuu dhaafay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam sida saxiixa ah markii afartan sano ou gaaray ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam rasuul laga dhigay afartan sano markuu marayo min kayri ziyaada walaa naqsin ayaa nabiga rasuul laga dhigay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markii rasuul laga dhigay oo ilaahay rasuulnimada macnaha la amro haddii rasuulka ilaahay qur-aan lagu soo dejiyey afartan jir buu ahaa calayhi salaatu wasalaam toban iyo saddex sano makal mukarama ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam dacwadii sidii uga faafinayay sala allahu calayhi wasalam waa hijroodoo toban sanona magaalada madiinow ka faafinayay marka uu lixdan iyo saddexdaa sano gaaray ayuu nabigu geeriyooday sala allahu calayhi wasalam nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa owlaad gaaraysa toddoba carruura ayuu nabigu lahaa sheekha kitaabkaan qoray hadduu noo sheegaya kitaabku waa siiro waa caqiido waa kitaabkii caqiidatulcawaamka ahaa dersigii sii shanaad waa kitaabkii aan dhahnay hadda ka hor dadku xataa waxay u xafidaan qasiid ahaan oo markay waad aragto in badan waad maqli jirtay dalkeenna dadka waa la xafidsiin jiray ayagoo mararka qaar wasan ilaah tuugid ah ku qaada laahu yaa allaahu yaa allaahu ikfir licabdin qaala yaa allaahu ayagoo ku qaadaya baad arkaysaa weeyaan marka haddii aad aragto waa un kitaabkan caqiidada iyo siiradu ku qoran tahay oo loogu magac daro caqiidatulcawaam sidaas baa loo xafidaa haddii qof jaahila oo bidcihoon waxba kala ogeyn baa waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo allaahu yaa allaahu ilaahayow ilaahayow ilaahayow qofka magacaaga ku laalaabanaya ilaahu u dembi dhaaf qofka sidaa ku dhawaaqaya oo akrinaya siiradii iyo caqiidada ayuu wuxuu odhanayaa waa dembowday hadda waa qof jaahila macnaha maba yaqaanba in badan waxaad ogtihiin dadka sidaa maanta samaynaya oo seeflaboodka ah cilmi ma akhristaan kutubo ma dhegaysanayaan bes macnaha waxa weye waa layska ordayaan wa sabcatun owlaaduhu fa minhum halaahatun min addukuuri tufhamu qaasim wa cabdullaahi wa huwa adayibu wa daahirun bidayni daa yulaqabu wa sabcatun wa owlaaduhu nabi muxammed carruurtiisu sala allahu calayhi wasalam sabcatun toddoba weeyaan owlaadhooda waa mubtade sabcatuntuna khabar weeye fa minhum owlaadda nabigeenna suuban udgooraheenna owlaaddiisa waxaa ka mid a halaahatun saddex saddexdaasoo min addukuuri wiilal ah kuwaasoo tufhamu la fahmayo saddex wiil iyo afar gabdhood buu nabigeenna suubani dhalay calayhi salaatu wasalaam wa sabcatun owlaaduhu wa owlaaduhu nabiga owlaaddiisu sabcatun toddoba weeye fa minhum waxaa ka mida toddobada halaahatun saddex oo min addukuuri macnaha waxa weeye wiilal ah kuwaasoo tufhamu la fahmayo bal saddexdii wiilasha aheed oo nabigu dhalay calayhi salaatu wasalaam noo sheeg qaasim wa cabdullaahi wa ibraahiim saddexdaas weeyaan wiilasha nabiga mid qaasim baa la yidhaah midna cabdullaahi baa la yidhaah midna ibraahiim baa la yidhaah waa owlaaddii nabigeenna udgoonaa oo dhalay oo wiilasha ahaa sala allahu calayhi wasalam qaasimun wa cabdullaahi cabdullaahi marka wuxuu leeyahay laba laqab buu leeyahay wa huwa cabdullaahi addayibu addayibu midkii wanaagsanaa iyo wa daahirun midkii daahir daahirka ahaa bidayni labadan ayaa daa midkan oo cabdullaahi ah yulaqabu lagu laqaba cabdullaahi waxaa lagu laqabaa oo lagu macnaha tilmaamaa oo lagu laqab iyo naynaas loogu loogu yeeraa dayib waxaa kaloo loogu yeeraa daahir cabdullaahina asaga weeyaan wadaa midkan oo cabdullaahi ah bidayni labadan addayibu kii wanaagsanaa wa daahirun midkii daahirka ahaa weeye cabdullaahi wa huwa cabdullaahi addayibu waa midkii wanaagsanaa wa daahirun waa midkii daahirka ahaa bidayni labadan ayaa daa midkan oo cabdullaahi ah yulaqabu lagu laqabaa weeyaan labadan baa lagu laqabaa labadan baa marka lagu laqabaahoo cabdullaahiga waxaa la yidhaahdaa dayib iyo daahir wa huwa cabdullaahi addayibu waa midkii wanaagsanaa wa daahirun waa midkii daahirka ahaa bidayni labadan magac baa daa midkan oo cabdullaahi ah yulaqabu lagu laqabaa weeyaan nabigeenna marka calayhi salaatu wasalaam qof walba waxaa u habboon oo wanaagsan owlaadda nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu barto owlaadda nabigu siday u kala wen yihiin haddii aan ka hadalno nabigeenna calayhi salaatu wasalaam owlaadda ou dhalay waxay u kala weynaayeen waa macnaha lixda lixdan ee toddobadan waxay u kala weynaayeen owlaadda nabiga calayhi salaatu wasalaam qaasim baa ugu weynaa nabigeenna kunyadiisana maxaa la yidhaha abulqaasim baa la yidhaahdaa nabiga haddana waxaa u dhalatay zaynab oo gabar la yidhaahdo waxaa u dhalatay ruqaya waxaa ku xigtay faatima waxaa ku xigtay umukalfuum waxaa ugu dembeeyey lixda qadiija ay dhashay cabdullaahi ibraahiimna waa hooyo gooniya waa ogsoon tihiin sidaas bay u kala weynaayeen in badan baan ka soo hadalnay nabigeenna marka calayhi salaatu wasalaam waa nuuca owlaaddiisu tartiibtay u kala weynaayeenna waa sida hadda aan sheegnay ataahu ibraahiimu min suriya ataahu nabiga waxaa u yimid ibraahiimu wiilkaas baa u yimid oo ilaahay siiyey min suriya ayuu ilaahay ka siiyo gabadhii maariya la dhihi jiray oo nabiga calayhi salaatu wasalaam hadiyada loo siiyey ayaa ugu dhashay suriya nikaaxa sirigaa ugu dhashay weeyaan fa ummuhu ibraahiim hooyadiina maariyatu alqibdiya reer qibdi ka dhalatay maariya la yidhaha hooyadii wa kayru ibraahiima wiilkaa ibraahiim la yidhaha kayrkiina ibraahiim markii laga reebo macnaha ibraahiim kayrkii waxaa looga jeedaa ibraahiim maahane inta kaleeto nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa u dhashay min khadiija ayuu ka ahaaday wa kayru ibraahiima ibraahiim kayrkii min khadiijata ayuu ka ahaaday marka ilmihii nabiga isku soo duubduub waa toddobaa lagu yidhi toddobadoodii saddex waa wiilal afarna waa gabdho siday u kala wen yihiinna waa soo sheegnoo nabigeenna waxaa ilmihiisa ugu weynaa calayhi salaatu wasalaam waxa ugu weynaayay qaasim zaynaba ruqaya faadima umukalfuum iyo iyo iyo wiilka la yidhaha cabdullaahi lixdaasay ahaayeen sidaabay iskugu xigeen nabigeenna calayhi salaatu wasalaam marka awlaaddiisa lixdaas qadiijaa dhashoo sidaas bay iskugu xigeen wiilka la yidhaha ibraahiimna hooyadiis maariyat lqibdiya la yidhaahdaa wa kayru ibraahiima min khadiija ibraahim kayrkiina khadiija nabiga u dhashay hum ilmaha khadiijo nabiga u dhashay calayhi salaatu wasalaam sittatun lix weeye waa lix carruurah nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ilmaha ay khadiija u dhashay ee fakhud qaado bihim ayaga waliijatan farax ku qaado almaxabba farax ku qaado macnaha maxabba daahir baatin ku qaado waliija waxaa looga jeedaa macnaha waxa weeye almaxabatu fi daahir walbaatin baa la yidhaahdaa farxad ku qaado oo arrintaa macnaha ku dheg weeyaan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wiilashiisii waan ogaanay gabdhihiina waa arbacun afar oo minal inaafi gabdhaha ka mida ayuu nabigu lahaa ilmihiisa qaybta kale waa arbacun afar weeye xaggay ku cadfan tahay weeyaan halaahatun weeye waa arbacun afar weeye oo minal inaafi gabdha ah kuwaasoo tudkaru la sheegayo waa afar gabdhood gabdhaha nabiga uu dhalay calayhi salaatu wasalaam ridwaanu rabbii rabbigayga raadi noqodkiisa liljamiici cala aljamiici dhammaan ilmaha nebi moxamed oo dhan ridaha ilaahay dushiisa allaha yeelu sheikhu leeyahy yudkarudan waa tamaamulbeyt baa la yidhaahdaa tamaamulbeyt ay dhahaan culummadu macnaha waxa weeye beytka in lagu dhammaystiro unbaa loo sheega baa la yidhi ridwaanu rabbii liljamiici yudkaru ridaha ilaahay dhammaantood allaha yeelo oo macnaha kulligood wayudkaru tadkira wayudkarudana takmilatun lilbeyt weey ridwaanu rabbii rabbigayga raadi noqodkiisa liljamiici dhammaantood dushooda ha ahaato yudkaru waa la sheegayaa carruurta nabiga calayhi salaatu wasalaam haddana gabdhihii marka afartoodii hal hal waa inaan u baranno faadimatu weeyaan faadima oo magaca marka faadima la leeyahay icraab ahaan ama naxwo ahaan waxaa la ciraabayaa bedel bedelulbacdi min alkulli baa la yidhaahdaa afartii baa laga bedelaya afarta gabdhood magacooda faadimatu weeye midda koobaad faadimadaasu azahraa'u ifaysay bacluhaa sawjkeeduna caliyun weeyaan wabnaahumaa labadeeda wiiloy dhashana assabdaani waa labadii wiil oo farac gabdheedka nabi moxamed ahaa xasan iyo xuseen fadluhum faadimo sayid cali iyo xasan iyo xuseen afartaa fadligoodu jaliyun waaba iska muuqdaaba waaba mashhuurba faadimatu weeye gabdhaha nabiga midda koobaad faadimadaasu azahraa'u ee ifaysa weeyaan bacluhaa faadimo zawjkeeduna faadimo zawjkeeduna caliyun baa la yidhaha sayidina cali baa qabay wabnaahumaa labada wiiloy dhashane faadimo assabdaani waa labadii wiil oo nabi moxamed gabadhiisa ka farcamay xasan iyo xuseen afartoodaan fadligooduna fadluhum jalii waa muuqdaa fadligooda waa mashhuurba weeyaan gabdhaha nabiga calayhi salaatu wasalaam gabadha labaad fa zaynabu weeye wa bacdahaa zaynabana waxaa ku xigo ka dambeeya ruqaya wa ummu kalfuum weeye zakat ummu kalfuum gabadha la yidhaahdo way dahirsanaatay radiyatan ay mardiyatan xaal ay tahay mid laga raadi noqdo xag ilaahaya looga raadi noqdaba waaba ilaahaba ka raadi noqday marka carruurtii nabiga calayhi ilmihii nabiga calayhi salaatu wasalaam ama owlaadda nabigu sidaas bay ahaayeen hadda nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ilmihiisa markii la fiiriyo waxaa la yidhi owlaadda nabiga calayhi salaatu wasalaam qaasim baa ugu horreeyaan dhahnay qaasim wuxuu ku macnaha waxa weeye ku dhintay magaalada mako isagoo laba jira ayuu dhinta baa la yidhaahdaa isagoo laba sano jira ayuuna macnaha waxa weeye geeriyooday qaasim weeyaan isagoo laba jira buu geeriyooday baa la yidhi laba sana isagoo jira waana ka badnayd waa ka yaradna wa ka badneedna waa la yidhahda waa ka yaradna waa la yidhahda laba sana isagoo jira buu geeriyooday waa macnaha waxa weeye carruurta nabiga midkii ugu horreeye u dhasha buu ahaa qaasim midkii ugu horreeyey ilmaha nabigoo dhinta ayuuna ahaa qaasim waxaa ku xiga cabdullaahi isaguna isla maka ayuu ku dhintay isagoo saqiira maxaa yale wiilashu nabiga calayhi salaatu wasalaam ayagoo yaryar bay gaareen ba hadde waxa ay waxaan rabaa dhinteen wiilasha nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu ka dhintay cabdullaahi ou dhintay qaasimna ou nabi moxamed ka dhintay calayhi salaatu wasalaam laba wiil gaal la dhihi jiray caas binu waayil ayaa wuxuu yidhi baa la yidhi qad inqadaca waladuhu fahwa abtaru nabi moxamed waa weladkiisii carruurtiisii waa dhinteene waa mid cirib go'ay markaasuu ilaahay wuxuu soo dejiyey inna shaani'aka huwa alabtaru midka waxa weeye ku neceb oo ku odhanaya nabi moxamed baa cirib go'ay yaa ashrafa alkhalqi huwa almunqadicu can kulli khayrin aw ilmunqadicu nasli isaga ayaa ubadkiisu cirib go'ay isaga ayaa khayr oo dhan ka cirib go'ay laakiin nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam ma cirib go'aya baa la yidhi amaa wiilka la yidhaha ibraahim la yidhaahdo nabi moxamed wuxuu u dhashay calayhi salaatu wasalaam maka ugu madiina ugu dhashaba sanadkii sideedaad ee hijrada ayuu u dhashay ibraahim nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam nabigu calayhi salaatu wasalaam maalinkuu toddoba beri marayo laba wan ayuu uga dhigay waqlal uga dhigay calayhi salaatu wasalaam wa samaahu ibraahim ibraahim buuna u bixiyey tintiibuu ka xiiray tinta uu ka xiiray qadarkeedii wax la eg oo lacagta fidada la yidhaah ayuu nabigu sadaqeeyey sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wiilkii ibraahim la dhihi jiray haddana wuu ka dhintay baa la yidhi isagoo waxa weeye hal sano iyo toban bilood maraya ama hal sano iyo lix bilood maraya ayuu ka dhintay madiina ugu dhashay isla madiinadii uga dhintay hal sano isagoo laba sano weli gaarin sooma aragti oo ka dhintay ibraahimna qubuurta baqiic baa lagu aasay marka wiilasha nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam qaasim iyo cabdullaahi makay ku dhinteen ibraahimna madiino ku dhintay waxaan gelaynaa taariikhda gabdhaha nabiga calayhi salaatu wasalaam gabadha la yidhaah zaynabo la yidhaahdo saxaabiga qabi jiray zaynaba saxaabiga guursaday waxaa la yidhaahdaa abulcaas ibnu rabiic ibnu cabdilcuza ibnu cabdishams ibnu cabdimunaas baa la yidhaahdaa ilmahabreed bay ahaayeen maxaa yeeley zaynabo nabiga qadiijaa dhashay soo ma aha saxaabiga guursadana gabar la yidhaha haala bintu khuwaylid baa dhashay haala bintu khuwaylid iyo khadiija bintu khuwaylid baa walaala ah marka waxa weeye saxaabigaas ayaa zaynabana qabay caas abulcaas ibnu rabiic ayaa la yidhaahdaa waxay u dhashay wiil la yidhaha caliyan bay u dhasha baa la yidhi fawaladad lahu caliyan wa umaama labadaas bay u dhasha baa la yidhi wa maata caliyun muraahiqan wa ama umaamatu gabar umaamo la yidhaahdo iyo wiil cali la yidhaahdo ay zaynabo u dhashay saxaabigii guursaday marka wiilka isagoo cad ahou dhintay gabadhiina waa weynaatayoo sayidana cali baaba guursaday oo faadima kala dardaarantay baa la yidhi oo sayidana cali macnaha waxa weeye tidhi gabadhaa aniga hadda aan u ahay habaryarta guursa weeye marka anigu aan dhinto sayidana cali marka uu dhintay kabacdina sayid cali baa u dardaarmay muqiira binu shucba saxaabi la yidhaahdo ayuu yidhi guurso muqiira binu muqiira binu shucba ayay macnaha agtiisa ku dhimatay baa la yidhi aad buuna u jeclaa jira weeyaan nabigu calayhi salaatu wasalaam gabadhaan layi umaamo la yidhaahdo oo gabadhiisa zaynaba ay dhashay nabigu wuu jeclaa xataa calayhi salaatu wasalaam sida axaadiista ku qoran nabigu waxa weeye waaba xambaars waa qaadi jiray baa la yidhi wuu qaadi jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam zaynaba marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam goormay u dhalatay gabadhan zaynaba bint bintu rasuulilaahi ah sanadkii soddonaad bay dhalata baa la yidhi nabiga markuu macnaha waxa weeye uu marayo dhalashada nabiga markiis laga marayo soddon laga marayo waxayna dhimatay sanadkii sideedaad hijrada nabiga calayhi salaatu wasalaam amaa gabadha la yidhaahdo ruqaya la yidhaahdo ruqaya gabadha ruqa la yidhaha ruqaya la yidhaahdo iyo umu kul kulsuum gabadha la labadaas gabdhood oo nabigu dhalay calayhi salaatu wasalaam waa taqaaniinoo waxaa guursaday saxaabiga la yidhaahdo cuhmaan ibnu cafaan ruqaya waxay u dhashay cuhmaan ibnu cafaan saxaab ee wiil bay u dhashay la yidhaha saxaabigaas cabdullaahi loogu magac daray isagoo waxa weeye laba lix sano maraya ayuu dhintay baa la yidhaha wiilkaas yarka ah oo ruqaya ay cuhmaan u dhashay sayidana cuhmaan u dhashay bahalkan digaagga la yidhaahdo ayaa halkaa waxa weeye isha ah uga dhiftay macnaha waxa weeye afkiisa uga dhiftay meeshiiyaa kabacdi boogowday sidaasoo ilaahay sabab uga dhigay wowba dhintaba ruqaya waxay dhalatay markii nabiga dhalashadiisa laga joogo soddon iyo saddex sano nabigu mar uu marayo calayhi salaatu wasalaam waktigii macnaha ou zayd la soo galay bishaaradii dagaalkii beder ka bacdi wamaatat yowma quduumi zayd ibna xaarisa almadiina biqatla bedrin maalinkii la laayey dadkii gaaladii beder lagu laayey ayayna dhimatay baa layidhi gabadhii la dhihi jiray ruqaya markii sayidina cuhmaan ka dhimatay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam sayidina cuhmaan haddana wuxuu u guuriyey umu kulhuum gabadha la yidhaahdo dinuurayn waagta lagu magacaabo labada nuur midkii u saaxiibka ahaa dunuurayn baa la yidhaha labada nuur midkii u saaxiibka ahaa nabiga marka calayhi salaatu wasalaam waan ogaanay gabdhihiisii umu kulhuum iyo ruqaya labadaas waan ogaanay zaynabana waan ogaanay taariikhdeeda waxaa soo haray faadima bintu rasuulillah faadima bintu rasuulillaahi gabadha la yidhaahdo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waa gabadhii ou aad u jeclaa nabigu calayhi salaatu wasalaam sayidinaa cali ibna abi taalib ayaa guursaday isagoo jira labaatan iyo kow sana isagoo jira baa la yidhi iyo dhowr bilood iyaduna markaa cumrigeedu ou marayo toban iyo shan sano iyo dhowr bilood bay maraysay dagaalkii beder markii laga soo laabtay ayuuna guurkaasu dhacay baa la yidhi markaas ka hor waxaa soo doonay faadimo sayid abubakar iyo sayidinaa cumar laakiin nabigu ma siinin calayhi salaatu wasalaam ama ayadaa yareed ama ayadaa yareed baa la yidhi ama xikmad kaleeto adigu xikmad kastaba ha loogu diidee lama siinin sayid cali baa nabiga ka soo doonay calayhi salaatu wasalaam markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam sayidinaa cali markii uu soo doonay ayuu ku xidhay sala allahu calayhi wasalam maharkeediina wuxuu ka dhigay dircahu macnaha cabuurbereed bahal bir ahoo dagaalka marku gelayo ou ka gashado fallaartiiyo leebka lagu soo tuurayo ayuu yidhi kan baa u noqonaya mahar kan baa u noqonaya baa la yidhi kan baan maharku macnaha uga dhigna uga dhigna weeyaan wax kalenama uusan haysanin kabacdi lacag badan oo ilaa afar boqol iyo siddeetan dirham gaaraysa ay ku iibsatay baa la yidhahdaa sayidinaa cali bin abi aalib sayidinaa cali bin abi aalib buu nabigu marka faadimo ku xidhay sala allahu calayhi wasalam nabigeenna marka calayhi salaatu wasalaam gabadhaa saxaabigaa buu siiye baa la yidhi carruur bay marka u dhashay oo macnaha gaaraysa saddex xabo gaaraysa saddex waxaan rabaa ilaa lix xabo gaaraysa ay faadima sayid cali u dhashay saddex wiil xasan iyo xuseen iyo muxasin iyo saddex gabdhood oo la kala yidhaahdo zaynaba umu kulhuum ruqaya nabiga calayhi salaatu wasalaam gabadha kaliyahoo ka dambaysay ama carruurtiisa halka carruur oo nabiga u noolaa markii uu geeriyoonayey faadima ayay ahayd baa la yidhi leanna awlaaddii kaleo dhan waan ogaanay nabigoo nool bay geeriyoodeen calayhi salaatu wasalaam laakiin faadima nabi maxamed waxay ka dambaysay lix bilood kabacdina way geeriyootay sida loo badan yahay waa lixdaa bilood weeye kabacdina way dhimatay habeen isniina bay faadima dhimata baa la yidhaahdaa oo bisha ramadaan ay macnaha saddex marayso bisha ramadaan oo saddex maraysa bay faadima bintu rasuulillaahi geeriyootay hijradana ay markaa tahay toban iyo kow sayidinaa cali baa duugay habeen madow baana la aasay baa la yidhaahdaa habeen madow ayaana la aasay weeyaan marka sidaas bay faadima bintu rasuulillaahi ay ahayd owlaaddaas hadda aan sheegnay nabiga u dhash ee waxaan rabaa sayidana owlaadda hadda aan sheegnay bay u dhashay sayidina cali bin abi taalib faadimo xasan xuseen iyo muxasin wiil la yidhaahdo carruurtaas bay u dhashay marka waxaa la yidhi wiilashaas saddex weeye wiilasha gabdhuhuna waxa weeye waa saddex baa la yidhi gabdhuhuna waa saddex weeyaan wiilashuna waa saddex lixdaa carruur ayuu ilaahay ka siiyey marka faadima bintu rasuulillaahi waxaa la yidhaahdaa faadima bintu rasuulillaahi fadligeeda nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo wanaaggeeda kaba sheekeeye baa la yidhi sala allahu calayhi wasalam nabigaaba ka sheekeeyey oo waxaa la yidhi darajadeeda iyo manqabadeedu aad buu u wen yahaa baa la yidhi waxaa ka mid a tusaale ahaan marka lasoo qaadanayo manaaqibta faadima bintu rasuulillaahi ay laheed oo ilaahay gaarsiiyey waxaa ka mida baa la yidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam maalin buu sayidina cali baa wuxuu damcay gabar kale inuu guursado nabigu markaasuu aad uga xumaada baa layidhi nabigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam oo nabigaan maqla buu yidhi saxaabi la yidhaha miswar ibnu makrama isagoo khudbo akrinaya oo dhahaya nimanka reer banu haashim ibnu muqiila la yidhaahdo waxay iga codsadeen sayid cali inaan u guuriyo gabar gabar inay u guuriyaan oon ka aqbalo gabar oo dhalay abujahal oo macnaha iyadu markaa muslimiinta ka mid ahayd saxaabiyada oo la yidhaa la yidhaahdo juwayriya la yidhaahdo juwayriya binti abijahal baa la yidhah abujahal baa dhalay lakiin waa saxaabiyad gabadhaasay damceen sayid cali inay siiyaan laakiin anugu aqbali maayo buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaa inuu sayid cali doono gabadhayda inuu ii furo gabadhooda guursado maahani maxaa yeelay gabadhaydu waa bidcatun minii qayb aniga iga mida buu nabigu yidhi yariibunii maa raabahaa wa yu'diinii maa aadaaha nabiga marka xikmaddu hadde waxa weeye oo u diidayey iyo ilaahay sidau asaga wax u ogeysiiyey qof walba inuu isku jimeeye maaha sala allahu calayhi wasalam qof walba iskuma jimay kara baa la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam rasuulka marka waa diiday calayhi salaatu wasalaam ilaa meelaha qaar la yidhaha nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay baan ku dhaartaye laa tajtamicu bintu rasuulillaah wa bintu caduwillaah cinda rajulin waaxidin abadan abujahalkii fircawnu haadihi lumma loo yaqiinay iyo nabi moxamed gabadhiisa hal guri layskugu keeni maayo gabar ninkaasu dhalay iyo gabar nabi moxamed dhalay hal nin ma wada gursanayu rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa diida nabigu sala allahu calayhi wasalam faadima marka laga sheekaynayo fadaa'isheeda waxaa ka mid a faadima bintu rasuulillah ilaahay raabiha ka noqdee nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu xanuunsanaa ayuu nabigu u yeedhay baa la yidhi markaasuu nabigu hadal hoos ugu siraystay nabiga calayhi salaatu wasalaam in la qibdood doono oo xanuunkan oo u dhimo doono u sheegay markaasi markaasii ooyday haddana nabigu wuxuu u sheegay in ay tahay gabadha ahalkiisa ugu horrayda oo nabi moxamed iyadu ka daba tegayso qof ahlu janna ahoo jannadii ilaahay tegaysa inay tahay ayaa loogu bishaareeyey arrintii nabiga kugu siraystaa la yidhi waa macnaha marna aada la oyday marka dambena aada qososhay noo sheeg nabigu intuu nool yahay sirtiisa ma faafinaya bay tiri waa diiday sirta nabiga ilaahay oo ugu siraystay qofna anigu u sheegi maayo bay tiri soojaadkii nabigaa dhehen noo sheega waa diiday nabiga marka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi wa inaki awalu ahlii luxuuqan bi wa nicma salafu ana laki fabakat fabakaytu lidalik nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddee dhimashadii iyo markuu arrintaa u sheegay waa oydi haddana markuu u bishaareeyo uu yidhi miyaadan raadi ku ahayn inaad noqoto an takuunii sayidata nisaa'i almu'miniin ow sayidata nisaa'i haadi lumma waan qoslay bay tidhi marka nabigu sayidatu nisaa'i ahlijanna inay tahay ama nisaa'ul umma inay ta ugu bishaareeyey sala allahu calayhi wasalam waa sayidadii oo macnaha nabigu sidaaba ku tilmaamaba sala allahu calayhi wasalam faadima marka bintu rasuulillaah waa gabarh marka waxa weeye aada u fadli badan ilaahay owlaaddaa xasan iyo xuseen iyo oo macnaha waxa weeye oo nabigu sala allahu calayhi wasalam oo iyagana aada u jeclaa wiilashaas ayuu ilaahay siiye baa la yidhaahdaa xasan iyo xuseen iyo macnaha waxa weye ilaahay ou siiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam wiilal ow aad u jeclaa bay ahaayeen rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh aad buu nabigu u jeclaa wiilashaas calayhi salaatu wasalaam maxaa yila nabigeena calayhi salaatu wasalaam wiilashaa naftooda aad buu usoo dhawaysan jira weeye aad buu usoo dhawaysan jiray aad buuna nabigu usoo dumi jiray marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam owlaaddiisii sheekhu sidaasu uga hadlay waa toddobadaa carruur ah oo afarna ay yihiin gabdho saddexna ay yihiin waxa weeye saddexna ay yihiin wiilal ay yihiin sidaasayna u kala horeeyaan faatima bintu rasuulillaahi fadligeedana aad buu macnaha waxa weeye u badan yahay faatima bintu rasuulillahi fadligeeda dhammaantood markii la isku soo daro sayidina cali iyo faadimo iyo xasan iyo xuseen iyo fadligooda sheekhu wuxuu yidhi fadluhum jalii buu yidhi waaba iska muuqdaa fadligooda maba qarsoonaba fadli weyn buu ilaahay ka daahiriyey ayuu macnaha waxa weeye ilaahay ou siiyey marka sidaasay dhammaantood ay ahaayeen weeye wa sabcatun awlaaduhu fa minhum halaahatun min addukuuri tufhamu qaasim wa cabdullaahi wa huwa dayibu wa daahirun bidayni daa yulaqabu ataahu ibraahiimu min suriya fa ummuhu maariyatu alqibdiya wa kayru ibraahiima min khadiija hum carruurtan khadiija ay dhashay sittatun fakhud bihim qaado waliijatan farax u qaado wa arbacun awlaadda nabiga macnaha waxaa ka mid a afar oo min alinaafi dumara kuwaasoo tudkaru la sheegayo ridwaanu rabbii rabbigayga raadi noqoshadiisa liljamiici dhammaan dushooda allaha yeelo yudkaru ridaha ilaahay xaal la xusayo ayaga lagu tilmaamayo in ilaahay raadi ka noqdo faadimatu weeye afarta gabdhood midda ugu soo horeyda faadimadaasu azahraa faadimatu zahraa ayaa la yidhaahdaa fiiri ilaa faadimo tilmaamaheeday ka mid tahay faadimatu zahraa marka la leeyahay waa faadimadii ifayse baaba la yidhaahdaa sida lagu tilmaamay faadimatun bintu nabiyina muxamed waxaa lagu macnaha tilmaamay faadimatu zahra maxaa yeele waa iftiinka iyo nuurka wa faadimatu lbatuulna waa la yidhaah waa go-idda ay u go'day cibaadada ilaahay cibaadada ilaahay bay u go'day iyo daacada ilaah bay macnaha waxa weeye u leexatay weeyaan markaasaa magacyadaas wan wanaagga badan lagu tilmaamay faadimatu zahra bacluhaa caliyun wa bnaahuma asibdaani fadluhum dhammaantoodna fadligoodu jaliy bimacnaa jaliyun wowba iska muuqdaaho fadligoodu waa fadli daahira oon qarsoonayn weey waa fadli aan qarsoonayn ilaahay fadliga uu siiyey aad buu u muuqanayaa baa la yidhaahdaa waaya fadluhum jaliy fa zaynabun weeye midda labaad gabdhaha wa bacdahaa ruqaya ahaatay wa ummu kalhuum weeye ama wa ummu kalhuum zakad way dahirsanaatay oo xumaan o dhami ka dahirsanaatay radiyatan ay mardiyatan xaal ay tahay mid laga raadi ahaaday dersigeenna shanaad ee kitaabkeennii caqiidatu alcawaam oo caawa aan uga soo hadalnay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam abtiriskiisa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam owlaaddiisa iyo qaybaha noocaasoo siirada ka midka ah ilaahay hanagu anfaco intaas baan doonaynaa inaan ku soo koobno ilaahayna hana fahamsiiyo ilaahayna khayrka hana waafajiyo khaatumada ilaahay hanoo hagaajiyo sharta iyo masaa'ibta fitanta aakhiru zamaanka aada usoo fara badata ilaahay hanaga badbaadiyo qowlkeenna tawxiidka allah hanoogu khatimo aakhiru kelimatin allah hanooga dhigo waalidiinteenna iyo mucallimeynteenna iyo mashaaikhdeenna iyo islaamka oo dhan meelay joogaanba ilaahay ha u naxariisto dersigeenna caawa intaasaan kusoo koobaynaa wallahu waliyu tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu